waa la sugayey in badan baa la sugayey waayo intii ka dambaysay doodii dhex martay isaga iyo trump culays badan baa jiray oo ka imaanayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo culayskaasna lagu saarayay madaxweynaha joe biden inuu tartanka ka hadho arrimaha uun loo adkaynayana waxaa ka mid ahaa runtii qaabkii uu dooda uga qayb galay oo dadku ayna ku qancin agkiisa oo factor weyn ahaa oo iyadana muuqday da-da waxaan la yidhaahdo marka iyo hadalku sida uu uga soo baxayo iyo firfircoonaantiisii joe biden oo dee ahaa nin siyaasadda ku jira ilaa konton sano oo ah ninka ugu siiniyarsan marka madaxweyneyaasha maraykanka la eegaba ama siyaasiyiinta kaleba inta siyaasadda uu ku soo jiray ayaa haddana waxaa ka muuqatay in uu sii daciifayo qof ahaan arrintaas oo da-da iyo arrimo kale oo loo tirinayo marka taasi waxay keentay xisbigu inuu indhaweyto wadahadal ku jiray ama madaxweyneyaashii hore ha noqdo ama ha noqdo deligeedka kala duwan ama ha noqdo senatka ragga ku jira ama ha noqdo howska aqalka hoose dadka ku jira hadalkaasi wuu socday indhaweyto waxaana wuuna isa soo taraya marba marka ka dambaysaba culays baa la sii saarayay inuu doorashada ka hadho runtiina waxaa loo arkay haddii uu isagu doorashada uuna ka hadhin in xisbiga disaster badani soo gaarayo oo labada aqalna uu luminayo madaxweynenimadana uu luminayo marka arrimahaasi way socdeen laakiin dad badan baana sugayey laakiin maanta ugu dambaysay uunbaa warkaasi kala caddaaday oo uu ku dhawaaqay inuu ka hadhay doorashadii xisbiga ee wadanka maraykanka waayahay warkiisa waa waa caddeeyey madaxweynaha wuxuu taageeray uu ayiday madaxweyne ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo kamala harris marka maxaa xiga marka xaggee kaga dhaqaaqi doonaan dimuqraadiga halkan
arrintaas maanta markii uu ku dhawaaqay waa run wuxuu indhoosgareeyey ama uu taageeray in uu ku wareejiyo musharaxnimada ee gabadha ku-xigeenka u ah kamala harris laakiin arrintaas waxaad moodaa dee waa la tixgelinayaa isagu go-aankiisa uu ku taageeray in ay la wareegto xisbigii musharaxana ka noqoto laakiin dhinaca sharciga markaad aragtid ama dhinaca dimuqraadiga laftooda markaad aragtid waxyaabo badan oo aan weli kala caddayn baa jira tusaale ahaan gabadh dhinaca dee madow ka ah dhinacna esiyaan ka ah dhinacna dumar ka ah ma la tartami kartaa donald trump oo nin caddaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badani ay ka fekerayaan qof kale oo caddaan ah in la keeno oo trump sidaa kula tartama laakiin waxaa xusid mudan xisbiga dadkii ugu waaweynaa oo dhan iyo gofarnaro badan iyo madaxweyneyaashii hore iyo inay durba taageero u muujiyeen kamala harris laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo deligateka ama shirkan dee soo socda oo ka dhacaya chicago ergooyinka halkaa shirkaa ka qaybgelaya oo gobollada waddanka ka soo jeedaa waa ilaa afar kun iyo toddoba boqol baa lagu qiyaasaa toddoba boqol oo ka mid ahi waa weeyaan suber deligateka waxaan la yidhaahdaa oo ah dadkii hore boosaska waaweyn ka soo qabtay xisbiga oo iyaguna dee go-aankooda leh marka sharci u ogolaanaya kamala harris keliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynihii uu ka hadhay qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan taa micnaheeduna marka waxa weeyaan haddii arrintaasi waxay u baahan tahay marka in aad looga wada hadlo arrimahaasi marka kolleyba way adkaanayaan marka dhinaca laga eego